xubno ka mid ah golaha wasiirada somalilan iyo maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa ayaa xarigga ka jaray ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka horahadley ee waqooyiga magaalada hargeysa xarigjarka ceelkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliye ka tirsan gobolka muruudujeex xubno ka mid ah injineerada wakaaladda biyaha magaalada hargeysa iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka horahadley maxamed cali daarood maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa iyo abuukar cabdiraxmaan good wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha somalilan ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan iyo dadaalada socda inaynu qodno wejiga labaadee biyaha hargeysa wejigii koobaad ootii aynu furnay labadii kun iyo labayo labaatankii oktoobar wejiga labaadee biyaha hargeysa oo laba qaybood u kala gooban qaybna ay tahay kaabayaashii biyihii magaalada dhexdeeda ka socday dhoomihii biyaha iyo kaydadkii oo isaguna iminka gebagabo ku dhow maanta alxamdulilah qaybta labaadna ay tahay xaggii ceelasha iyo biyaha laftoodii marka qorshaha inta ugu yarayn doonayna inaan qodno waa lix ceel saddex baynu iminka qodnay mid wuxuu ahaa maalmihii doorashada wax yar ka horumuu dhammaaday inta xukuumadda cusub jirtay waxay noqonaysa waa ceelkii labaadee isaguna dhammaystirma ay si guula inoogu dhamaada falilah alxamdu waxaa taa inoo suurageliyey dhismaha aynu dhisnay wakaaladda biyaha hargeysa awooddeeda fulineed oo maanta qalabkaa ama dhaamka inooga shaqeynaya ama riiggaa ceelka inoo qodaya wixii weheliyaba ay tahay hanti ay leedahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan wakiilna ka tahay wakaaladda biyaha hargeysa ceelashana mudanayaal siaad arkaysaan waa qaar aynu ka goqdayno beero gaar loo leeyahay oo dadku ina soo dhaweynayaan midda kale muhiimkuunbaa ah maadaamaynu biyo badan soo saarano deegaankuna deegaan yahay kooban inaynu xooga saarno xaggii qabashadii biyihii cirka oo alxamdulilah dhaamkii koowaad ee hargeysa yeelato maanta gabagaba inoo yahay kii labaadna mataa daraasadiisu inoo socoto inaynu arrintaa xoojino xukuumad ahaan baa loo baahan yahay dee biyuhu aad bay noo taabtaan biyo waraabintii biyo dhaamiskii maanta wasaaradda waxaan diray shalay toban injineer iyo istaafkoogii oo d jgii hogaaminayo waxaanan u dirnay qorshaha sidii looga bixi lahaa biyo dhaamis shanta sane ee soo socota inaan ku salayno sidii riigagga iyo ballayada loo kala fogeyn lahaa bal shantaas sano ama afar sano ha noogu gaadhay inaan sidii biyodhaami somalilan uga bixi lahayd maadaama soddon sano aan biyodhaaminayno qorshaheygii inaan la nimaadno waxaan ku riyoonayno aan ku fikiraynaa ina biyodhaamis laga baxo hadduu ilaahay ka dhigo intii karaanka ayaga wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan cabdulaahi jaamac cismaan ayaa bogaadiyey dadaalka ay waddo wasaaradda biyaha somalilan
maanta waxaanu soo aragnay howl ballaadhan oo aada iyo aada u qiimo badan oo ka socota ay waddo ay hogaaminayso oo ay gacanta ku hayso wakaaladda biyuhu aada iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaanu soo aragnay dhaamkii weynaa oo ay dhammaantii ay maalgelinayso wakaaladdu waxaanu iminka joognaa ceelka ah weynee laynoo tilmaamay labada boqol iyo dheeraadka mitir qodan ee biyihiisuna ay aanay kala go-ayn wakaaladda shaqadeeda waxaa daboolayaa waxa weeye baahida weli taagan macnaheedu maaha wakaaladdu shaqayn mayso waxa weeye baahidii baa weli taagan baahidana ilaa horta halka wax laga keenayo la dhammeeyo daboolmi mayso taasina wakti iyo sabar bay u baahantay waxaanu aada ugu haweynay howlaha ka socda halkan maanta ceelkan ayaa ah midkii labaad oo ay wakaaladda biyaha hargeysa hirgeliso tan iyo markii la doortay madaxweynaha dhowaan la doortay ee somalilan